dalka wadankiisa amaba golaha ummadaha midoobay inuu ahaa mid ku magacownaa ka qaybgal shirkii weynaa ee ummadaha midoobay laguna qaban jiray sanadiiba mar new york magaaladaas ameerika ku taalla haddaan uun wax ka tilmaamo ujeeddadu waxay ahayd in fakradda ama aragtida dadka afrikaanka ah in meesha aan ka jeedino kuna saabsan dhibaatooyinka badan oo adduunka ka taagan tilmaantooda iyo muujin sida ayda ummadda afrikaanka ula quman tahay ama ay ula tahay in looga gaaro xal sidaa darteed waxaa ka mid ah kuwaasay dhibaatooyinka afrika ka haysta gumaystaha duqa ah iyo gumaystaha cusub labadaba gaar ahaan kuwa weli gumaysta meel kastaba ha ahaadeen way ka mid ahaayeen south africa rodesia angola santome and principe cape verde island spanish sahara french somalia wixii la mid ah marka ayna ahayd mowqifka ummadda afrikaanka ah ee anugu magacooda meesha aan ku tegey in dadkaa la xoreeyo xornimadoodii in si deg deg a loo xoreeyo in aada loogu kuleeyo meeshaas shirka ahaa ummadaha badan oo isugu yimaadeen iyadoo la tusaaleenhayo xaarannimada lagu dul joogo iyo foolxumada maanta oo muxuu ahaa waqti casriya ay tahay gumaysiga weli sii socda tan kaleeto waxay ahayd middle east dhibaatooyinka ka taagan yuhuudiga dalalka carbeed haysta ama ka inkiraya xuquuqdooda ummadda falastiinka iyagana in aanu garansiino afrikaan ahaan ummadaha badanoo meesha isugu tegey ama dowlada meesha isugu tegey mowqifkanagu inuu yahay yuhuudigu inuu raaco go-aamadii ka soo baxay golaha ummadaha midoobay una ka kaco dalalka carabta dadka falastiinkaana u ogolaado xaqooda tan saddexaad waxay ahayd dhibaatooyinka ka taagan adduunka xagga wax isweydaarsiga ama dhaqaalaha adduunka sida wax loo kala gadan karo oo saaad uga waraysaan beecoodii cirka ku dhigay wax kasta oo ay yihiinba taas oo annaga aragtidanada ay nala tahay in uu maamulahayo isticmaalka caalamiga ah ee maalqabeenka ah isagoo kolleyba isagoo ka faa'iidaysanhaya dhibaatada ballaarna ay gaarayso dadka dhaqaalahoodu soo korayo iyadana waxaan ka jeedinay in adduunku saas ku socon karin taana ay loo baahan yahay in xal laga gaaro iyadoo oo shirar waaweyn la wacayo caalamiya loona wacahayo in laga wada hadlo sidii lacagaha sabaynaya loo joojin lahaa sabaynta beenta ah oo isticmaalka caalamigu ama maalqabeenka caalamigu uu isdhisayo iyo dhaqaalaha beeca cirka lagu farulxuray macaamilka beecushariga adduunka oo sida fooshaxuma kaasoo sida laog yahay ee dadka kan dhaqaalahooda soo kacayana waxa iyaga dalkooda ka baxo rariis looga qaato wixii loo keenahayo oo inay gataan ay tahayna loogu keenahayo beec aynan waxba gadan karin aada iyo aada qaali u ah inaha iyo ina kaleeto oo ku saabsan nabadgelyada adduunka ish waa ka jeedinay waxayna nala ahayd in si aanu u jeedinay si kooban aan se waxba ka tegin wixii ahayd aragtida iyo hadaaqa ummadda afrikaanka guud ahaanteeda joog ahaanteeda dadka meesha joogay aan fiiriyo siday ahaayeen dadka maanta isugu tegey ama waftiyaalka isugu yimaadeen waxaad moodaysay si aada u xilkasnimo ah ee bisayl siyaasi inuu ka muuqday intii isku dan ahaydna inay isku gees maraysay baad moodaysay gaar ahaan dadka carabta iyo dadka afrikaanku inay isku meel ka soo jeedeen isku sino arkaayeen mashaakilada badan oo adduunka taagan intaas markay noo dhammaatay waxaan arkay xogayaha ummadaha midoobay iyo xogayaha ururka afrikaanka ee labadu meesha joogeen iyagana waxaan weydiiyey in ay isku dayaan go-aamada ka soo baxaya ururada ay ka wakiil yihiin in ay isku dayaan inay fuliyaan iyaga oo la kaashanhaya had walba dadka aaminsan ururadaas jiridooda iyo hirgelinta mabaadi'aha ay ku heshiiyeen kadib waxaan salaan ugu tagnay madaxweynaha dadka maraykanka ah meesha la yidhaahdo washington taayoo aan kala uga warramay sida uu yahay mowqifka afrikaanku xaladihii haddayta aan ka hadlahayey ee ku saabsanaa nabad la-aanta adduunka ku saabsanaa dhaqaalaha murugsan ku saabsanaa lacagaha sabaynhaya ku saabsanaa gumaysiga muxuu ahaa duqa iyo kan cusubba ku saabsanaa xawaalihii africa ama ama ama barida dhexe ama barida shishe intaba iyo sida ay africada u arkayso kana jeclaan lahayd in wax laga qabto haddii loo danaynayo nabadgelyada adduunka iyo horowkaca ummadaha taas aad baan ugu dheeraanay wuxuuna noogu jawaabay in uu wax ka qaban doono aaminsan yahayna waddankiisuna wax ka qabto maxaa wacay waxaan aada ugu borinay marna inaad sheegataan dad mas-uuliyadda nabadgelyada adduunku ay saaran tahay oo mas-uuliyad caalamiya aad leedihiin marna aydaan waxba qaban adduunku saa isugu baaba'ahaya macquul ma noqon karto alaa kulli xaal wuxuu iga ballan qaaday in uu wixii iyaga awooddooda ay ka qabtaanin waxaan kala hadlay soomaaliya iyo iyaga xiriirkooda aan isku wanaagsanay sidii uu kacaanka ay u dhashay sababtuna iyagu ay lahaayeen wuxuu hadalkiisii isaguna ku daray in wixii hadda ka horreeyey dhibaatooyin badan baa jiray dhibaatooyinkaana waa wax tegey wixii hadda ka dambeeyana bal sidii loo gaari karo isafgarab iyo wada shaqayn iyaan ku shaqaynayna waxaan aada ugu dheeraan ma beenihii la shubaayo dhowaan oo lalahaa ruus baa ku leh saldhig militariya ama caskariya dalka soomaaliyeed iyo cadan iyo meelo kaleeto taana waxaan ku yidhi hadal urursan taas wax jira maaha markaan ma jiro leenahay wax cabsiya iyo wax wax nahayaa ma jiraan inaan ka baqaynaa ma jirto dalka nagaanagaale haddaan rabno waa ka bixin karnaa saldhig laakiin markuusan jirin been aan jirin saarsan mayno mowqifkanaguna waxaa weeye saldhig oo idil inaan ka horjeedno inaan u qaadanayno saldhig meesha laga sameeyo meel gumaysi ka socda inay tahay loona dhubtinayo gumaysi in laga sameeyo waxaan halkaas ugu caddeeyey in ay dantu ku jirto nabadgelyada adduunku afmiishaarintii beentaa fidisay inay ku habboon tahay inuu koo taago maxaa wacay waxaa weeye dambiilayaal kuwii ugu xumaa adduunka ayay isku kharibayaan dhibaatooyinka dhacayaan inay iyaguna suul yihiin baa suuragasha urur ahaan wuxuu yidhi war wixii tegayna waa tageen waxaatan dambana soomaaliya annagu wax aan u xumaynaa ma noo muuqato waanaan isku dayaynaa bal in aanu waxaanu la qaban karno ama xiriirkiisaan ku wanaajin karna inaan ku wanaajiyo haddaan soo duuduubno dhoweyntii madaxweynaha iyo dowladdiisu maraykanku ayna soo dhoweeyeen waxaan annagu qaadanay mid tixgelis iyo qiimayn le inuu ahaa aad banu fiicnaa baan oran karna soo noqodkanagi waxaanu soo marnay caasimada faranjees dowladda faranjeeska dadka faranjeeska ee baris iyadoona si fiican baana lagu soo dhoweeyey ka gadaalna waxaan aragnay madaxweynaha faranjeeska intii aan qolooyinka hore kala doodnay baanan kala doodnay ama u jeedinay oo tala ahayd markaana wuxuu naga ballan qaaday in uusan dowladdiisu iyo dadkiisu midna aynan teegaanaynin dadka south africa wax ku gumaysanaya alaabo iyo wax ka gadayeen inay jirin marlabaadkana qadiyadda dadkan french somalilan ku nool in bal uu ka fakeri doono tixna gelin doono hadalkaan idhi uma rajaynayo inaynu isafgarad ka gaarno isla markii wada shaqaynta macaamilada wanaagsan ee siyaasadda dowladda soomaaliyad ee dowladda faranjeeskana iyadana aada inuu tixgelin doono amuurahii badnaa ee aan ka wada hadalay kuwii adayta aan tirinayay ahaa wax badanoo aanu isku sii u arkaynay baa jirtay waxaanu sii marnay ayaantii horeeto aan sii soconnay roma annagoo diyaaradda bedelanaynay caasimada dadka talyaaniga ah iyadana waxaan ku aragnay madaxweynahoodii si aada iyo aada u qaaya dheer buu noo soo dhoweeye dadkaasu isagana xaalkii aan hadda ka hor sheegahayey ayaan kala hadlay guud ahaan anigoo magaca dadka afrikaanka ku hadlaya xaalkii adugu ama xiriirkii ummadda soomaaliyeed iyo ummadda talyaaniga ana waan soo qaadnay oo aada baan u taataabanay waxaanad moodaysay in uu ka garaabay shantii sannadood walow xiriirku saasoon usii bacsanayn in haddana ka badan la qaban karay washington iyo new york iyo baris intaba shaqaale iyo ardaba dadkii joogay oo soomaalida ahaa waanu la kulannay waxaan uga warramnay waddanka waxa jooga ama ummadda soomaaliyadba maanta heerka ay marayso iyo halganka ay ku jirto waxaanu kula talinay dalka ay joogaanu inuu yahay dal kolleyba ajnebiya hadday joogaana maslaxad darro inay u joogin waxay waxbaranayaana tacliintooda si dhaba ay u bartaan raadiyaanna inay durbadida soo dhammaystaan wixii ka shaqaystaana ay markay u suura gasho ay kusoo laabtaan dalkooda iyo siyaalihi ay u dhaqmi lahaayeen iyo wax uun ma garanaysaa tala odaynimo waa u jeedin iyaga waxaad moodaysa niyadooda aada inuu fiicnayd markii aanu ka daaweynay su-aalo badan oo muxuu ahaa waa xunsheeg dalkan ka tegay ama kuwaan xuunka oo joojisto cararaan oo isticmaalka u joojistaan ama xoolaha dadka la cararaan hadallada mamnuuc ay u sheegeen markaanu ka jaacil bixinay inaga su-aaleen dagaalna waxaad moodaysay inay aada u maqsuud ahaayeen waxyaala yaryaroo dhibaatooyin haystayna waxaanu ku xalinay meeshii aanu joognay oo ugu dhammaystirnay kadib dii aan muxuu ahaa aan soo koobo inahaas baan safarkanagii xoogaa iska dheeraa haddii dalahaan la yidhaahdo aan ku soo koobayaa waxaan moodayaa in safarkan uu faa'iido lahaa ama madaxdaas badan oo aan aragnay ha noqoto oo kolleyba ama maanta yaqaanaan mowqifka soomaaliyeed ama midka afrikaanka aan isleeyahay waa mowqif shariifa inta haddaan ka gudbo waxaan sanaan kaliya laaba u diraya dadka soomaaliyeed meelu joogaba anigoo ugu tahniyeynaya iid wanaagsan baan dhammaanteen idin leenahay waxaan u rajaynaynaa in codob qabta caafimaadsan oo dhaqsa leh inta dhiban dhibku inuu ka haro inta ladan inuu siisiyaado iidoo dambe oo badan oo farxad lena inay ku iidaameen waxaan kaleeto oo aan salaan u dirahayaa kaliya laaba ee dadka dhallinyarada ah ee ka shaqaynaya eeolayaalka oo dadka aan sidaan ka warhayo ama qabaal laygu siiyeyna si aada iyo aad uu loogu faani karo waajibkooda uga gudanaya miyiga meel kastoo ay joogaan iyagana salaan kaliya laabaan u farhaya waana aan idinku faanaynaa waana raalli baan ka nahay sidaad u socotaan waana aan rajaynaynaa sidii ma subaxaan tegay aan idinkala dardaarmay in aad muxuu ahaa ama horeyba aan idinkala dardaarmay inaad maalinba maalinta ka dambaysa xil ka soo noqonaysaan waajibkiinana sidii inta soomaali horow socodkeeda nacab ama isticmaala ama cadowgeedu siday maraynayeen si ka duwan inaad kusoo ay ka soo baxdo ololeheenaas adinkuna aad sharafkeeda iyo magaceeda leedihin waxaan kuu soo celinayaa inaan hambaliyo iid wanaagsana dadkao dhan oo soomaaliya meel kastaba ha jooge ay gaarto salantaydu waa mahadsantae